maanta way ahay maalinta koowaad ee muctamarkeenna waxaan hadda insha allah geli doonnaa muxaadaradeena afaraad dhabtii waxay ahayd fiqi ayaa noogu qornaa nadwa fiqi ah asbaabta aan u bedelnayna insha allah sheekha ayaan idiin sheegi doono haddii allah idmo marka waxaa maanta muxaadarka noo ah waxaa waye sheekh maxamed rashaad sheekh rashaad waa garanaysaan oo hadda tacriif igama baahna waayo waa sheekha scandinavia ayuu ka mid yahay waa nin reer scandinavia marka waa aad ba u garanaysaan muxaadaradu u akrinaya waxaa weeye kayf kayfa nuballiq risaalaata rabbi kayfa nuballiq risaalaata rabbi habkee ama sidee baan u gudanaynaa risaalada alle marka waxaan ku soo dhowaynayaa al-sheekh faadil maxamed rishaad muxaadaradiisii qaayimka ahayd iyo dhegaysi wanaagsan
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخلق والأمر وإليه المرجع والمصير كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمد رسول الله أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد سلامتا إسلامك كدنبو أما مقدمة السلام عليكم ورحمة الله موضوعا أن دوني إن كهد لو قلبتيته xaqiiqatan markaan daba inaan ka hadlo waan kari waayey in badan baan ooyey aniga naftigayga maxaa yeelay nin asaga in loo in loo dacwo fidiya mudan nin asagu in wax la baro mudan nin asagu in dacwo loogu yeero mudan oo hadlaydana laleeyahay dacwo ka hadal yacni waxaan idhi naftayda runtii ma khiyaanaya oo waxaanan ahal u ahayn baan ka hadlaya ma iska joojiyaa ma ka cudur daartaa mase dadkaad runta u sheegta waxaad tidhahdaa daaci maahiya nin dacwada ka hadla raadiya ilaahay markhaati wuu iga yahay inaan dhowr maalmood mawduuca ka noqnoqonayo markaan soo qaadaba aan ooyayey ilaahay wuu ogyahay maxaa yeelay ahal uma yahay runtii waa mawduucu alambiyaa weeye waa mawduucu lmursaliin weeye dadka mursaliinta ahaa ama rusushii ilaahay soo diray mawduucoodii weeye waa mawduucii culammada weeyaan dadka ahlulcilmiga ah warasatulambiyaa-ga ahaa mawduucoodii weeye waa mawduucu ahli dacwa wasaalixiin marka mawduuc anigu aan qaadi karo culayskiisa maaha runtii sidaa darteeda waan ka cudur daaranaya in mawduucaanan ahal u ahayn anigu aan ka hadlo waan ka cudur daaranaya laakiin waxaan ilaahay ka rajaynaya subxaanahu wa tacaala inuu iigu dembi dhaafo inaan ka cudur daartay mawduucaa maxaa yeelay tawaaduca waxaa ka mid ah qofku inuu qadra nafsigiisa inuu yaqaano naftiisa awooddeeda intay leegtahay inuu yaqaano ayaa ka mid ah mawduuca markaan fiiriyey waa mawduucu alambiyaa waalmursaliin wuxuu u baahan yahay kayfa nuballiqu risaalaati rabbii markaad fiirisid nebi kastoo ilaahay ou soo diray ama rasuul kastoo ilaahay ou soo diray uballiqukum risaalaati rabbii wa ansaxu lakum sidaasuu ku lahaa marka mawduucu alambiyaa waalmursaliin inaan anigu qaadan ka hadlo ahlu miihi cilmi uma lihi awood uma lihi laakiin marka waxaan ku magacaabay muqtadafaat ama waxyaalo laga soo qaaqaato yar inaan ka idhaahda halkan wuxuu u baahan yahay marka hore intaan la dhihinin dacwada ma gaarsiinaa waxa la gaarsiinayo horta qofka gaarsiinayaa horta cilmiga inuu yaqaano waxa la yidhahda alcilm inaan ka hadalno marka ugu horreysa ma huwa alcilm waxaa lagama maarmaana inaan ka hadalno marka haddana man hum adducaatu waalmuballiquun ducaad waa kuwe dadka risaalada ilaahay gaarsiinaya waa kuwe fadliga mawduuca ou leeyahay naftigiisa risaalada ilaahay in la gaarsiiyo ama dadka loogu yeeraahay fadliga ou leeyahay sida loogu yeerayo dadka marka loo yeerayo habka loogu yeerayo naftigeeda oo u baahan waayo waa mawduuc u baahan sidii risaala in loo niqaasho sidii risaalo markaan leeyahay sidii qof diyaarinaya oo kale kitaab inuu ka hadlo sidiisii oo kale wey inuu ka hadlo asaaliibta ama dariiqooyinka loo adeegsado dacwada naftigeeda inuu qofkii ka hadlo inuu ka hadlo qofku xiriirka ka dhexaynaya qofka dacwada gaarsiinaya kan la gaarsiinaya xiriirka ka dhexaynaya inuu ka hadlo hadafka dacwada laga leeyahay naftigeeda inuu ka hadlo hadafka laga leeyahay dacwada naftigeeda in laga hadlo marka intaas aan sheegaya waxay u baahan tahay runtii in la siiyo waktigeeda waxna laga soo qaado ayay u baahan tahay waxaan ku hormarayaa marka cilmigu fadliga uu leeyahay oo ilaahay kitaabkiisa uu ku sheegay subxaanahu wa tacala iyo ahlulcilmiga iyo qadarinta la qadariyo dadka ahlulcilmiga iyo dalabatulcilmiga qof kastaa inaanu u yeeri karinin ama aanu awood ugu lahayn inuu dacwada risaalada rabbi inuu gaarsiiyo inaanu awooddeeda buuxda lahayn bal intuu gaarsii lahaa oo wax wax khayr la samayn lahaa qaar badan inay shar sameeyaan ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala isagoo ka hadlaya dadka ardada ilaahay uu ku abuuray ardada korkeeda ee bani aadamka la yidhaahdo ilaahay wuu karaameeyey qur-aankiisoonu ku sheegay walaqad karamnaa bani aadama waxamalnaahum fi lbari waalbaxri warazaqnaahum min alطayibaat wafadalnaahum calaa kaiiri miman khalaqnaa tafdiilan buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay bani aadamka guud ahaan wuu karaameeyey bani aadamka ilaahay ou karaameeyey wuxuu ka sii fadilay dadka ilaahay raacay subxaanahu wa tacala ilaahay rumeeyey rusushiisana rumeeyey oo la yidhaahdo muslimiinta ama mu'miniinta wuxuu ilaahay ka sii sharifay dadkaasi uu ka sii saro mariyey dadka la yidhaahdo ahlulcilmiga ayuu ka saro mariyey dadka ahlulcilmiga la yidhaahdo ayuu ka saramariyey marka bani aadamka oo dhani kulligiis ilaahay wuu karaameeyo wuu sharifo markii khalqiga kale la fiiriyo bani aadamka markii loo soo noqdana ahluliimaanka uu ilaahay sharifo kor uga qaaday oo qofka bani aadamka ahi raggi dumar midkoo doona ha aadee muslimka ahi lama sina ummadda inteeda kale dadka muslimiinta ah ee mu'miniinta ah ilaahay rumeeyey ahlulcilmigooda ayuu haddana ka sii saramariyey ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay qur-aankiis wuxuu ku leeyahay يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير إلهي وحو كريا لا سبحانه وتعالى كوا مؤمنين تآذين كإذن كمدة إيا كوا إلهي أوسي علمك حي العلم واهبة ربانية cilmigu waa rab hiba rabbaaniya ilaahay uu siiye khalqigiisa ilaahu hibadaada ha naga qadin rabbiyo والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير ahlulcilmiga ilaahay darajaad wuxuu ka dhigay subxaanahu wa tacaala bisababi cilmihim wa fadlihim wuxuu ka dhigay a'imma yahduuna wa yuhtaduun dad a'immo ahoo lagu hanuunow ilaahay ka dhiga subxaanahu wa tacaala ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu agtooda dhigay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku lamaaniyey inuu la socdo sirtooda hadday run sheegaan iyo hadday been sheegaan wallahu bima tacmaluuna khabiir wallahu bima tacmaluuna khabiir wallahu bima tacmaluuna khabiir narfacu darajaati man nashaa wa fowqa kulli dii cilmin caliim ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala ruuxaan doonno darajaadkiisa kor baan u qaadnaa ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala ruuxaan anagu doonno darajaadkiisa kor baan u qaadnaa qof kastaoo cilmi lana midka cilmi badan baan korkiisa yeelnay walidaalika saasuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala yas'aluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila alrasuulu sala allahu calayhi wasalam sa'alahu lyahuud ruuxdu maxay tahay yas'aluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila haddii rasuulka uu leeyahay cilmiga xaggiisa in yar baa layga siiye maxaan anagu nahay ya allah ya raxmaan ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala faaclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbik walilmu'miniina waalmu'minaat ogow ilaahay moog ilaah kaloo xaq lagu caabudaa inaanu jirin koonka mu'miniintana u dembi dhaaf weydii kuwooda raggayo kuwooda dumarkaa intaba ilaahay subxaanahu wa tacaala culummada dadka ahlulcilmiga ama cilmiga dadka ahlulcilmigaah ilaahay kuwa ugu dhowaansho badan waaye bisababi cilmihim wa fadlihim in sadaquu innamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka baqa subxaana macaasida yada iyo munkaraadka yaga iyo cilmiga aanu ka hadlayn wax iskeeni karo ma ruux kalow ku fiicnaa inuu ka hadlo mawduuca ruux kalaa ku fiicnaa inuu ka hadlo maxaa yeelay ahaluma i runtii macaasidayda anaa og ilaahayna waa ogyahay subxaanahu wa tacaala wa atakallama bilcilm laa wallahi فهذا خطير جدا شهاadة على عalي inaan ka hadlo cilmiga inaan ka hadlo anaa isku markhaati kacaya waa khaطar weeyaan inamaa yakشhى اllaha min cibaadihi الculamاء kuwa ilaahay ka baqo xuduudiisa oofiya kuwa cilmiga ula buu yihi ilaahay subxaanaه wa tacaala marka cilmiga iyo alla kacabsigu ma kala haraan siduu ilahay aayaddaa ku sheegay subxaanaه wa tacaala wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun cilmi ma laha ama wax ma kala gartaan ilaa kuwa cilmigala moogiyey subxaanahu wa tacaala saasuu ilaahay nebigiisa ku amray waqul rabbi zidnii cilma ilaahu cilmi ii kordhi nebi maxamedow dheh ilaahu cilmi ii kordhi ilaahu ii ziyaadi dadka midka ugu jaahilsan oo midka isbido wey inuu cilmi leeyahay midka ugu jaahilsan khalqiga ilahay midka inuu cilmi leeyahay isu maleeyo wey ilaahay subxaanahu wa tacaala saasuu ku yidhi kufaarta wa qaaluu low kunna nasmacu aw nacqilu maa kunna fii asxaabi asaciir haddaan wax maqli lahayn oo dhaga wax maqlaa xaqa lagu maqlaa nagu yaaliin amaan wax kala garan lahayn maanu noqoneen asxaabi saciir ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala isagoo inaan la sinnayn qul hal yastawi aladiina yaclamuun waaladiina laa yaclamuun ma siman yihiin kuwa wax kala garanaya kuwa waxba kala garanaynin ilaahay subxaanahu wa tacaala saasuu ku yidhi ahlulcilmiga fadligooda wayucallimuhum alkitaaba waalxikma rasuulka oo baraya kitaabka iyo xikmada baraya waqaala tacaala kunuu rabbaaniyiina bima kuntum tucallimuuna alkitaaba wabima kuntum tadrusuun baridda aada baraysaan kitaabka oo aad dadka baraysaan idinkuna aada baranaysaan ku noqda sidaa darteeda rabbaaniyiin ibnu cabbaas oo ka hadlayana wuxuu yidhi waa fuqahada iyo xukamada iyo culamada weeyaan yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kasiira ilaahay asagaa doona subxaanahu wa tacaala xikmada qofkau doona asagaa siiya jalla jalaaluh ilaahay xikmadda qofkau siiyo ama cilmiga au siiyo ama fahamka au siiyana khayr fara badan buu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala marka xikmadaas kitaabka ilaahay fahamkiisa sunnada nebiga fahmiddeeda nubuwada caqliga wax allaaliya wixii qofka safaha ka celiya oo dhan ayaa xikmada lagu magacaaba waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr wayamuruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala fadliga ay leeyihiin ahlulcilmiga ha idin ka mid ahaadeen daa'iman qayb ka mida ama ummad ka mida koox ka mida yadcuuna ila alkhayr wayamuruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar kuwaasoo dadka macruufka xaqa faraya munkarkana ka reebaya oo ka celinaya wa ana hada siraaطii mustaqiima faاtabicuuhu walaa tatabicuu subula fatafaraqa bikum can sabiilih ahlulcilmigaasi waddada ay ku socdaan waddada ilaahay weeye kitaabkiisa weeyaan kani waa jidkaygii buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala toosan wa huwa alislaam fattabicuuhu walaa tattabicu subul ha raacinina jidadka shaydaanka ha raacinina kayga raaca buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala haddaa jidadka shaydaanka raacdaana ay idinla kala tagto qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin rasuulka calayhi asalaatu wassalaam dadka wuxuu ugu yeeraya calaa cilmin wuxuu ugu yeeraya calaa basiira calaa hudan haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii marka ahlulcilmigu waa dadkii rasuulka raacay weeye ee rasuulka dariiqadiisii fuliyey dadkana ugu yeeraya calaa cilmin daa'iman laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana liman kana yarju allaha walyowma alaakhir wadakara allaha kasiira rasuulkii ilaahay kudayashaa idinkugu sugan buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala kudayasho wanaagsan yay ugu sugan tahay liman kana yarju allaha walyowma alaakhir ruuxii ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqaya waayo alrajaagu laba macnou leeyahay alrajaa bimacna alkhawf iyo waalrajaa bimacnaa alrajaa marka rajaa'a maa lakum laa tarjuuna lilaahi waqaaran iyo maanta ma arkaysaa aayata suurati annisaa ilaahay uu ku leeyahy subxaanahu wa tacaala waxay tusinaysaa inay tahay rajaa laa yarjuuna ayaama allah waxa weeyaan alrajaa bimacnaa alkhawf iyo alrajaa bimacnaa alrajaa labadaba loogu dhaqma labadaba wuu leeyahay macnahaas kolka halkan waxay ugu faa'iideeyeen culimmadu ku fasireen liman kana yarju allaha ay yakhaafu allaha walyowma alaakhir wadakara allaha kasiira ama sawaabka ilaahay rajaynaya maalinta aakharo ciqaabkiisana iska ilaalinaya وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أهل العلم فضلك صبر كي إيمان كقفك وحكو يا إمامة إمامة في الدين أي قفك كجارية إنه نقضه فضلك علمك يا إسكاله يا إله طريقي سينا الراعو كون صبر لبك لوجي سنيو muraadka cilmiga aynu ka leenaon ka hadlayna waxa weeye alcilmu sharci cilmiga sharciga la yidhaahdo ama cilmiga qofka xalaasha iyo xaaraamta kala tusiyo wey cilmiga aynu halkaa ula jeedno sida xadiidka iyo tafsiirka iyo fiqhiga iyo siirada iyo wixii maanta qofka toosinaya akhlaaqiyaadkiisa ama xukunka sharciga qofka uu ka faa'iidaysanayo oo masale sharciyo fiqhiga uu ka faa'iidaysanayo xalaal iyo xaaraam u kala caddaynay qofka maanta ma arkaysa u caddaynaya mukalafka amarka diinkiisa wixii ku saabsan ama mucaamalaadka ama cibaadaadka waxay doonta ha noqdo cilmiga wixii ilaahay u waajibay subxaana wa tacaala sifaadkiisa tusinaya oo baraya qofkii cilmigaas ayuu faa'iideynaya wixii qofka maanta amarka ilaahay fulintiisa iyo nahyiga ilaahay ka haritaankiisa oo qofku uu ku ku dirmado ka faa'iidaysta arrintaa ayada ayaa la yidhahdaa cilmiga wa ilaa cilmiga gaaladu waa bartaan wayna ku intifaacaan laakiin cilmi oo u tara wax ma aha runtii ilaahay agtiisa way macrifada rabbina uma kordhinin macrifada xalaal iyo xaaraan uma kordhinin cilmiga kaleetee maadiga ah sidaa darteeda ayuu ku yidhi ilaahay waqaaluu law kunna nasmacu aw nacqilu maa kunna fii asxaabi saciir iyagoo cilmigoodii bartay ama wax kala garanaya oo caqligoodii maanta daa'iraadka iyo intaa technolojiga samaynaya haddana kuma gaari karaan inay ilaahay ku hanuunaan subxaanahu wa tacaala cumar bn khaaab radia allahu canhu wa ardaahu wuxuu rasuulka ka wariyey calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaama wayadacu aakhariin wayadacu bihi aakhariin xadiidkaas imaamu muslim ou saxiixiisa kusoo wariyey wuxuu ku caddaynayaa kitaabka qur'aanka qofku intuu hadba u jiro ku dhaqankiisa iyo ku dhaqan la-aantiisa hadba meeshuu u joogo inuu inuu maalinta qiyaame ilaahay la hortegi doono yacni hadduu kitaabka ilaahay ku dhaqmo oo asaga cuskadana ilaahay inuu maalinta qiyaamo ugu naxariisan doono haddii uu kitaabka ilaahay ka jeestana inuu ilaahay maalinta qiyaamo ku ciqaabi doono asaga oo qofkaasi uu ku noqon doonto arrintaasi arrinaanu mahadinin inay ku noqon doonto sidaa darteeda ayay ahaayeen dadka kuwa ugu cabsida badan leh oo ugu cadaaladda badan leh oo ugu runta badan leh oo ugu sabarka badan leh oo ugu dulqaadka badan leh oo ugu dhaqmi og diinta islaamka oo aan cidna ka baqinin ilaahay moogiy subxaanahu wa tacaala saxaabada ridwaan ullahi tacaala calayhim ajmaciin cilmigaa aqbalitaankiisa iyo diidmadiisa ayaa ama qofka lagu karaameeya ama lagu ihaanaystaa ilahay hortiisa maalinta qiyaama can abi waaqidin allaytiyi ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal بينما هو جالس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل على أقبل ثلاثة نفر صدح قفا يمادين سوى رسول كفردية مساجدك ودتين إلى جوغانا وحبري فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد لبا رسول كي سوء آذين يميشو علمك كبري أي سوء آذين من نوى اسكتك انتساء فيري qaala fawaqafaa calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam labadii soo qaabisha rasuulkay kor istaageen dabcan inay salaameen ayaa meeshaa ku jirta marka salaamtii wuu ka xadfay waayo waa macluum weeye inay nebiga salaamayaan calayhi salaatu wasalaam fa ama axaduhumaa fara'aa furjatan fi lxalaqa fajalasa fiiha midkood xalaqadii buu fiiriyo meel bannaan buu ka helo kolkaasuu soo galay si uu rasuulka uga faa'iidaysto cilmiga uu aqriyayo xalaqadaas ou nabigu uu baraye wax oo talaamiiddii ay fadhiyeen saxaabada ahaa yuu dhinac ka soo galay meel bannaan intuu helay buu soo galay si uu cilmiga nabiga uga qaato kii kalete meel bannaan markuu waayey ayuu wuxuu fadhiistay khalfigoodu fadhiistay gadaashoodu fadhistay safka gadaashiisuu fadhiistay isagoo xishoonaya oo sarriitay buu gadaal ka fadhiistay xalaqadii nabigu markii uu dhameeyey calayhi salaatu wasalaam kii saddexaadna waa iska tegey rasuulku markuu dhameeyey calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu yidhi alaa akhbirukum can can nafari halaaa saddexdii qof miyaanan idinkaga warramayn buu yidhi saddexdii qof oo yimaadeen goor dhoweyto miyaan idinka warramaynin marka ama axaduhum fa aawaa ila allahi fa aawaahu ilaahay buu u soo dhowaaday ilaahayna waa soo dhoweeyey subxaanahu wa tacaala yani cilmiga marka barashadiisu waxay keenaysaa oo xalaashii xaaraamta qofka uu kala fahmaa inuu qofkaasi ilaahay u dhow yahay subxaanahu wa tacaala walidaalika inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa sidaa ayay aayaddaasi faa'iideynaysaa marka wuu soo dhawaayey ilaahay buu soo dhaweeyey buu yidhi uu ku soo dhowaaday ilaahayna waa soo dhaweeyey subxaanahu wa tacala maxaa yeele xalaqadiibuu soo galay wa ama alaakhar fastaxyaa fastaxya allahu minhu midkii kaleeto waa xishooday gadaal buu fadhiistay ilaahayna waa ka xishooday naartii waa ka nabadgeliyey subxaanahu wa tacaala kii saddexaadee iska tegey fa acrada fa acrada allahu canhu buu yidhi markaa wuu jeesto ilaahay buu ka jeestay subxaanahu wa tacaala soo dhowayntiisii ilaahayna waa ka jeesto raxmaddiisi uu ka qadiyey subxaanahu wa tacaala xadiidka bukhaari ayaa saxiixiisa ku wariyey waxay tusinaysaa kolkaa qofku meesha cilmiga lagu haya hadduu yimaado inuu barto ka faa'iidaysto waayo marna kuma khasaaray yani mas'alo ka faa'idaysan ramhoo la reebayo ka faa'idaysan shay maanta ma arkaysaa bannaanoo ibaaxadiisa ogaan shay khuluqihoo ka faa'idaysan marnaba ma khasaaray ilaahay raxmadow soo dejiyo dhinaciisa ka heli kuma khasaaray maanta xalaqatulcilmi ama taalibulcilmi marna kuma qaado cilmiga agtiisa ama qofkii ka deeqtoonaada oo ka kibra ilaahay subxaanahu watacaala asagana raxmaddiisa wuu ka qadin waayo waa qof meeshuu raxmadda ku gaari lahaa cilmigay ahayd cilmigiina asaga ayaa ka cararay wuu iska weynaysiiyey marka cilmiga iska weynaysiintiisa iyo kor isqaadiddu waa shaqada gaalka weeye shaqo muslin maaha cilmigaa markaa culammadaas inay yihiin warasatu alambiyaa ayuu bukhaari ku soo wariyey saxiixiisa waratu alcilma man akhadahu akhadahu bixadin waafirin buu yidhi markaa ruuxii qaataahi wuxuu qaatay dheef weyn buu qaatay waman salaka طariiqan yatlubu bihi cilman sahla allahu lahu طariiqan ila aljanna buu nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ruuxii taga oo jid raaca oo ku raadinayo cilmi oo ilaahay wuxuu xarimay iyo wuxuu xalaaleeyey oo ku kala ogaado ilaahay wuxuu u sameeyaa طariiq buu uga sameeyaa jannada oo ku gaaro macnaha tawfiiqduu ilaahay waafajinaya siduu ilaahay raalliga ka yaho u fududaynaya markaa ruuxii jannadii buu gaarayaa ilaahay baana u ballan qaaday jala jalaaluh xadiid kaleeto aad waa og tihiin oo muttafaqa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ruuxuu ilaahay khayrka la doono ilaahay diinta ayuu fahamsiiya subxaanahu wa tacaala cagsiga xadiidka muttafaqahe muslim bukhari wariyeen cagsigiisa marka waad garanaysaa man lam yurid illaahu bihi khayran lam yufaqihu fi ddiin lam yurid illahu bihi khayran lam yufaqihu fi ddiin muqabilka xadiidka ayuu noqonaya yani haddaan ilaahay khayr la doonin ilaahay diinta ma fahamsiiyo marka mar kasta waayo waxuu hadhow wax ku kala arka ma haysto diintan adagtin cilmigaad arkaysiin waa nuur weeye nuurka ilaahay weye subxaanahu wa tacaala waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur buu yidhi ilaahay jala jalaaluh qur'aankiisa ku yidhi marka waxa weeye ilaahay sidaasuu ku leeyahay rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam suu dadka ku dhiirigelinay mowqifka qofka mucallimka ama qofka daaciga ama qofka khayrka ka shaqaynaya dadka inuu ku dhiirigeliyey inay cilmiga sharcigaa bartaan oo diinta ay bartaan oo xalaasha ay ogaadaan oo xaaraamta ay bartaan sidaasaa waajibkiisa ah dadka nabigu saasuu ku yidhi yaa ayuha annaas tacallamuu nabigu wuu la dagaalamay jahliga wuu la dagaalamayo qofku inuu ka ahaado eber diintiisa inuu ka ahaado tacallamuu buu nabiga yaa ayuha annaasu tacallamuu inama alcilmu bitacallum wallah haddii ardaal sidaydoo kaleeto ah oo inta iska soo qaato cimaamad iyo qamiis iska soo qaato oo yidhaahdo diina naqaana oo isu soo ekaysiiyo waxba cilmi ma noqonaysa taas aquulu lakum sidqi wallahi hadduu qofku iska soo qaato dhar ama hay-ad lagu yaqaan dad ahlulcilmiga uu iska soo qaato saa cilmi kuma noqonaya kadaab buu noqonaya marka nebigu wuxuu yidhi inama alcilmu bitacallum inuu dadku tago cilmiga uu tago dadka ahlulcilmiga inuu u tago oo waktigiisa geliyo oo maanta juhdigiisa geliyo oo uu ka soo barto uu soo ogaado muhimadda qofka daalibulcilmiga weeye inuu qofka ahlulcilmiga u tago oo tawqiir ku sameeya ahlulcilmiga oo cilmiga ka kororsado kasoo naqilo walidaalika saasuu diinta islaamka kusoo gaar dadka naqligaa iyo tacallumkaa ahlulcilmiga ay ka baranayaan dalabatulcilmigu ay ka baranayaan kusoo gaaray walfiqhu bitafaquh buyu nabigu calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha annaasu tacallamuu inama alcilmu bitacallum walfiqhu bitafaquh waman lam yurid waman yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin xadiidkaas oo imaamu dabaraani uu ku wariyey maanta ma arkaysaa bisanadin xasan uu ku wariyey bazaarna uu sidoo kaleeto xadiidka isagana soo wariyey nebiga wuxuu ku dhiirigeliyey dadka inay wax bartaan oo fiqigii bartaan oo cilmigii bartaan oo diinta fahmaan oo diintooda aanay marti ka ahaanin had iyo jeeraale ayuu ku dhiirigeliyey ruuxa daaciga ama dadka diinta ugu yeerayana waajibkiisa ugu horreeya waxa way dadka inuu ku dhiirigeliyo inay diinta islaamka bartaan oo xalaashii xaaraamta kala ogaadaan oo waxa salaadooda ku ansaxayda u baro waxa maanta soomkooda ku ansaxayo oo baro waxa xajkooda ku ansaxayo oo baro waxa sakadooda la xiriirta oo baro sidaas ay- waxa xalaashii xaaraamta inuu kala baro dadkii oo xaqa diinta oo fahamsiiyo maxa fiqiga dhan oo loo doonanaya waxa weeye midka la xiriira weeye axkaamta sharciga ee diinta islaamka qofka hadday tahay waxaad maqlaysa daa'iman aniga sidaasay ila tahay ani saasay ila tahay ani saasay ila tahay maaha runtii cilmi maaha diin maaha waa ra'yi wey taas maxaa yeelay ra'yiga iska socda oo aanan sanad sharciya lahayni waxba kama duwan marka kii la weydiiyey hadduu yidhaha aniga sidaasay ila tahay kii wax weydiiyana uu qaato aniga sidaasay ila tahay marka labadiiba meel cidlaahi kusoo dhaceen kii wax weydiiyana meel cidlaahu kusoo dhacay kii wax la weydiiyana meel cidlaahu dadkii ku diray sidaas ayay noqonaysaa marka dambaysa walidaalika haddaanan qofka fahminin xaqii sharciga fahmin ilahay qur-aankas wuxuu ku yidhi laa yakaaduuna yafqahuuna xadiisa markuu gaalada ka hadlay suurat الnisa laa yakaaduuna yafqahuuna xadiisa yani ma fahmaan buu leeyahay ama ma gartaan war loo sheegayo kalaamka ilaahay ma fahmaan waxa uu ka xarimayo iyo waxa uu ugu yeerayo iyo waxa uu ogol yahay midna ma kala ograadaan buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala xadiidka abu hurayra ee nabiga calayhi الsalaatu wasalaam oo muslim oo wariyey man man iltamasa طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahla allahu lahu طariiqan ila aljanna buu yidhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam ruuxii doondoona dariiq oo cilmiga ku gaaraya ama cilmiga sharciga uu ku gaarayo ama cilmiga sharciga waan sheegnay kitaabka ilaahay sunnada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo wixii axkaamuhu iyaga lagala soo dhex baxay oo la xiriira intaasoo dhan ee soo gelaya tawxiidkiibaa soo gelaya waxaa soo gelaya maanta mucaamalaadkiibaa soo gelaya wax allaaliya wixii qofka noloshiisa muslimkaa la xiriirto oo idil ayaa soo gelay oo maanta u baahan inuu cilmi sharci ogaado maxaa yeele qofka muslimka ahi shay kasta oo soo qaabila inta badan wuxuu u baahan yahay masale sharciya inuu waxa uu samaynayo ku tiiriyo ayuu u baahan yahay hadduu wax gadanayo hadduu wax maanta iibinayo hadduu guursanayo hadduu furayo hadduu shaqaynayo hadduu cunayo hadduu labisanayo kulli waxaaso dhan wuxuu ku baahan yahay masale sharciya u baahan yahay dharka haddaad gashanaysa sharciya u baahan tahay inaad khilaaftay dariiq nas inaad khilaaftay in kaleta inaad kala hubido wey haddaad doonaysa cuntada inaad cunto sidii nebigu amray inaad cuntid iyo in kaleta inaad kala ogaatid wey qofaa iskaga qaadanaya bidixdii oo maanta rootiga ku jabsanaya oo shaahi ku qaadanayo oo aad ku arkaysid xataa dadkii tukanaya naftooda dhexdooda aad ku arkaysaa maxaa yeelay ma oga taa nafteeda inay rasuulkii ku khilaafeen iyo in kaleta kala garan maayaan ninbaa nabiga arkay calayhi salaatu wasalaam isagoo ku cunaya bidixda wax markaasuu nebigu kul biyamiinak laa astatiic buu yidhi laa tastatiicu insha allah buu yidhi nabigu gacantii way engegtay baa la yidhahda kolka waxa weeyaan yani arrintan noocaasu kale taahe markii qofka loo sheega xaqa inuu xaqa asaguna qaato kan xaqa yaqaanaana oo u sheego qofka qaldame markuu arkay aanan ka aamusinin dariiqada sharciga ahe manhajka rasuulka wey calayhi salaatu wasalaam yani shu- ruux oo masala ku cayaaraya ama shayga ka khaldaya dad aragtid qofka muslimka ahe oo yaqaana inuu sheegaa waajib ku ah kan loo sheegan inuu qaataa waajibka ku tagu dhegaysta markaasi xadiidkaas marka abu hurayra xadiid marfuuca oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam weeye waxaa laga yaabaa marka in la yidhaahdo aan usoo dhaadhacno in dadka diinta loogu yeero oo qofka uu dadka diinta ugu yeeraahay xukunkeedu waa maxay haddowse dadka diinta maanta ugu yeeraho muxuu ka rajaynaya muxuu ka helayaa qofku in la isweydiiyo weeye qaar badan waxaa laga yaabaa hooyooyinka carruurtii haysta iyo inay yidhaahdaan xataa nimankii ama gabdhaha waxbari lahaa dadka kalete la yidhaahdo naa reerkaaga iska hayso gabdho kaleeto waxbaridooda maaha haddaad wax taqaanid adku intifaaco gurigaaga iska fadhi ama ninkii lagu yidhaahdo meelahan aad wareegaysid ood afar labaatanka saac u baxaysid xoolaad ka keenta maanan arkinine orodoo gurigaaga iska joog bal dadkaa kusii nacaya haddaad maanta o dhan socotidi yacni inaynan ogeyn dadka kale maad adigu ka ka duwan tahay mase adigu aad uga uga soocan tahay maxaa adiga kaa dhig midka wareegayo dadka kaleeta u diiday waxaasaad ka maqlaysa hadda jeeraale awalan in dadka diinta loogu yeero oo la gaarsiiyo waa waajib weeye waajib weeye waa fardu min alfaraa'id weeye waxaa dhici karta qofku inuu yidhaha marka ma fardu cayn ba mase waa fardu kifaaya waxay cuskan tahay meesha qofkaasi marka uu joogo daaciga iyo meesha dadkaasi ay ku nool yihiin haddii dad badanee ducaadii meesha ay joogaan ahlulcilmi iyo laga faa'iidaysan karo oo masaajidka uu tagay iyo dariiqa u maraya badada wax weydiiyo ahlulcilmiga ay joogaan qofkaa xaqiisa waxay ku tahay fardu kifaaya inuu istaago arrinta iyada maxaa dad badan uu istaagaa jooga meeshaas oo culimo badanaa joogta masalan masalan sacuudi arabiya oo kale ka soo qaad yani waxaa laga yaabaa maalan intaasoo dhan ama guri walba ama ge- masaajid walba inay culimo fadhiyaan oo dadki wax u aqri karaan waxaa dhici karta qofka marka meesha jooga fardu kifaaya inay ku noqoto laakiin qofka jooga maalan beled alkufr ama beled oo dadku jaahil ay wada yihiin qofka inuu dacwada u istaagaahi waajibay ku tahay fardu cayn ayay ku tahay maxaa yeelay cid kaleto u istaagta dowrkaasi haddaanay mar jirinin inuu isaga u istaagaahi waajibay ku tahay inuu cilmiga yaqaan oo ku tasalluxaana waa lagama maarmaan maxaa yeelay haddaanan isaga cilmi aqoonin way imaan doontaa in aakhir zamaanka cilmiga la kor yeeli doono oo culimmada la lay doono ilaahay ou layn doono oo marka dadku ay samaysan doonaan ru'a- ru'uusan juhaalan amhaali yuftuunahum fayudilluuna wayudilluunahum fayadilluun wayudilluunahum yani xaqiiq wey shaki kuma jiro maanta inaan dad badan duurka gelinayna shaki kuma jiro maxaa yeelay ahlucilmi ma nihin laakiin dadaa ku weydiinaya marka inaad aamustid iyo inaad jawaabtay labadaasaad aada u siman tahay haddii ahlulcilmiga la waayo markaasi ru'uustii juhaashaha aakhir zamaanka ay zinadu badanaysay oo qatligu badanayey oo maanta ma arkaysaa ay baa balaayada fitanku faafayeen oo raggu yaraanayo dumarku badanay in la joogo zamankeedii waa waa waadix weeye marka waajib weeye haddii qofku meesha uu joogo qof kaleto dacwada islaamka u istaaga ama gaarsi risaalada aanu jirin inuu qofkaasi gaarsiya waajiba ku tahay haddii meesha dad badan ay joogaan ahlulcilmiyana waxay noqonaysaa ee fardu kifaaya ku noqonaysaa wujuubkeeda xaggee ka yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi balliquu canii walow aaya war iga gaarsiiya aayad ba allah ka dhiga iga gaarsiiya dadka marka qofkii muslimka ahaa inuu risaalada ilaahay wado oo risaalaadka rabbigayga uu faafinayo oo maanta dadkii gaarsiinayo gaalkii iyo muslimkii aan waxba kala ogan intaba inuu gaarsiinayo waa shay amr ahoo waajibo rasuulka xaggiisa ka yimid calayhi salaatu wasalaam waa lagama maarmaan inuu diintan qaadi doonaan dad risaala sidaasoo kalete ay wadi doonaan nebiga dariiqiisa in lagu sii socon doono waa meeshaan ka hadlayey meel ile ka dhacay maanta carab baa soo istaaga yidhahdeen saaxaddii maanta ma arkaysaa alambiyaa waalmursaliin wa ahlulcilm ayaa maanta waxaa iska soo istaagaya nin walbaa iska soo istaagaya markaa marka khatarkeeda ay leedahay kolka waa waajib ilaahay sidaasuu qur-aankiisa wuxuu ku yidhi oo kaleeto wujuubkeeda udcuu ilaa sabiili rabbik marka qofka ahlulcilmiga a waajiba ku tahay inuu dadka ugu yeero jidka ilaahay dariiqada ilaahay manhajka ilaahay inuu dadka ugu yeero waajiba ku tahay udcuu ilaa sabiili rabbik kayfiyadu waa midda soo socota waan u imaan doona insha allahu tacaala waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruuf wayanhawna cani almunkar waulaa'ika hum almuflixuun buu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala yani daa'iman ha ahaa idin ka mid ahaato firqad dadka diinta ugu yeeraysa xaqa ugu yeeraysa oo macruufka faraysa munkarka ka reebaysa kuwaasaana liibaanay buu yidhi ilaahi subxana wa tacaala adduun iyo aakhara baa liibaanay marka qofka ahlulcilmiga waajib ay ku taha arrinta ayada wadcuu ilaa rabbika walaa takuunanna min almushrikiin ilaahay jidkiisa dadka ugu yeer mushrikiinta kii ka midana ha noqonin marka kufaarta inuu qofka iska raaco oo maanta iskala fariisto oo diintiisa faraha ka qaado maya qofka inuu dadka diinta islaamka ugu yeero weeye mushrikiinta dariiqooda inaan raacin weeye raalli ka noqonin weeye ayaga ku raacinin manhajan iyo wax kasta inaan ku raacinin weeye qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii wa subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin qofka ilaahay baa amray oo li- nabiga lagu yidhi qul haadihi sabiilii tan waa waddadaydii maanta waa risaaladeydii waa xaqaygii waa manhajkaygii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii ilaahay baan ugu yeedhaa dadka diinkiisaan ugu yeedhaa cilmin iyo faham anigoo wata aniga iyo ciddii isoo raacdayba aniga iyo ciddii isoo raacdayba ahlulcilmiga khaasatan waxa weeyaan dadka inugu yeedha calaa basiiratin calaa cilmin wa calaa fahmin wa calaa manhaji rasuuli sala allahu calayhi wasalam wa subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin marka qofkii hadduu ou diinta islaamka ka tago taba muslim ma ahaanaya ma ma ahaanayo sidaasuu ilaahay subxaanahu watacaala uu ku dhiirigeliyey dadka inay baraan fadliga laga helaya marka waa maxay qofka hadduu dacwada ilaahay u istaago wax badan ama ha gaarsiiye ama wax yar ha gaarsiiye fadliga uu ka helaya oo ka rajaynaya waa maxay ilahay qur-aankiisuu ku leeyahy acuudu billahi min ashayطaani الrajiim ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يا كوناك بدن بيقول الله سبحانه وتعالى ducaad fara badan baa jirta ducaat shar oon gadaal ugu imaan doono insha alla ducaat lkhayr laakiin yaa ka wanaag badan buu yidhi ilaahi subxaanahu watacaala ruux ilaahay diintiisa dadka ugu yeedhay manhajkii rabbi dadka diinta ugu yeedhay miman dacaa ila allah wacamila saalixan markuu dadka ugu yeerayana camal wanaagsan seeye sameeyey asagu oo qudwo noqday ee aanan ahayn kadaab muftariya aanan ahayn kadaab muftariya aanan ahayn waxuu dadka ugu yeerayo ku dhaqmaya oo dadku marka horeba ay arkayaan oo ninkii ugu soo horreey nabiga la kulma wuxuu yidhi waan ogooda markii ugu horreysay inaanu nabiga wejigiis wajha kadaab inuusan ahayn ha wejiga nebiga inaanu wajha kadaabin ahayn baan markii ugu horreydaba aqoonsaday buu yidhi marka ninka daaciga dadka diinta ugu yeeraya ee dadku ay dhegaysanayaan waa inuu noqdaa asaga naftiisu mid mutabiqa mid dadka diinta ugu yeeray mid toosan inuu asaga yahay maxaan ugu yeeri haddaanan toosnay maxaase la iga dhegaysa اللهم اصلح حالنا يا ارحم الراحمين اللهم اصلح حالنا ومن احسن ممن دعا الى الله وعمل صالحا nacam dadkii waa laga yaabaa inaan u yeerayno laakiin camalkii saalixa waa naga maqan yahay wallaahi xujada aan ka baqaya waa taaway wallaahi aayaadka ilaahay midaan uga baqaya waa taa wey dacwaan u yeerayaa camalkeedina la imaan maayo maxaan dadka ugu yeeray ayuha alikhwa wallahi naxnu fii mawqif xaraj والله في موقف حرج والله والله في موقف حرج ماذا ندعو بالناس ومن احسن ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وايدي قوينيس مركزته والله ilahay baan dadka diintiisa ugu yaraan leeyahay laakiin waa maranaa sijilligeeni waa buuxa balaayo kale yaa rabbi bilutfika ya arxam araaximiin arxamna walaa tastawi alxasanatu wala asayi'a xasanada iyo sayi-ada masina buu yidhi ilaahay jala jalaaluh idfac bilati hiya axsan waa imtixaan kalon ku dhacay weeye wallaahi anugu maxaa yeele dad qofna cafi karin qofna saamxi karin haddaana qofna saamixi karin qofna cafi karin xaggeen ka jooga halkaa idfac bilatii hiya axsan qof walbaa xaqiisa inuu qaatou rabaa qof walbaa xaqiisa inuu qaatou rabaa adduunkan maxaan la hortegaynaa ilaahay يا رب بلطفك ورحمتك ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وحا الهي دوني واتها ويداعيك كدوني ادفع بالتي هي احسن qofaad waxaad isku qabsanaysaan qofa hadal waxaan kugu oranaya intii oo kalead ku dhahaysaa inuu kuu geysanaya waad u geysanaysaa aawa dacwadaad sheeganaysaa marka ciddeeda iyaan u samri la-nahay ahalkeeni iyaan u samri la-nahay ilmeheeni iyaan u samri la-nahay dacwadan sheeganaya waa maxay وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صبرkaa ma hayno xadigaa weyna waa ka qadnay wallahi ayuha اlإkhوة dacwaan u yeeraynaa laakiin ma hayno runtii mawduuc dacwa ma hayno قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ayuu hi ilaahay subxaanaه watacaala inuu qofka daacigaahay markuu camalkiisa sallaxo daacigu markuu camalkiisa saalix ka dhigo dariiq wanaagsan oo xaqana dadka ugu yeero muslim toosan oo arkaantiisa iyo diintiisa ku toosanna ou noqdo dadkiina uu iska cafiyo u saamaxo wuu ku farxayaa dacwadiisa صaxiix wuu ku farxayaa dacwada qul bifadli اllahi وbiraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun farax aliqtibaaط wالsuruur fi diin اllahi subxaanaه wa tacaala iyo farax kaloo madmuuma ayaa jira laa tfrax ina allaha laa yuxibu اlfarxiin sidii qaaruun oo kaleeto iyo asxaabtiisii marka kenkibrey faraxa ou farxaahi waa mid caayan weeye ilaahay agtiisa kan camalka suubiyey ee ilaahay u dhowaaday naf dacwada uu samaynayo wuu ku farxayaa maalin walbaba laakiin waa markuu wax sallaxo wax hagaajiyo weeye naftiisana hagaajiyo ummadda kaleetana oo wax taro weeye waxa weeye qofka muslimka ahi inuu had jeer ala iska ilaaliyo weeye badarka iyo kibirka inuu iska ilaaliyo weeye walidalika xadiidkii imaam muslim oo wariyey nebigu wuxuu yidhi alayhi الsalaatu wasalaam alkibru baطr اlxaqi wagamd الnaas inuu dadka iska weynaysiiyo ou ka sareeyo oo cijbi naftiisa ay ku samayso dadka kalena uu xaqiro waa kibir buy nabiga calayhi الsalaatu wasalaam xadiidka imaam muslim uu saxiixiisa ku wariyey alkibru baطru اlxaq wagamd الnaas marka qofka muslimka inuu iska ilaaliyo weeye inaanu kibrinin ilahay qur-aankiisa nabigu wuxuu yihi alayhi الsalaatu wasalaam qofka daaciga markau man dalla calaa khayrin ka faacilih qofku markau khayrka dadka tusiyo oo xaqii tusiyo oo baatilka uu ka duwiyo isagoo samaynaya ayuu la mid yahay man dalla calaa khayrin ka faacilih haddii qofkii uu ku dhaqmo oo camalkii uu qaato isagoo sameeyey ayuu la mid yahay ajarkiisa waxba laga nusaaminin kaa wax tusiyey nabiga markuu la hadlayay xadiidkii muttafaqa ahaa caliy bni abi aalib radia allahu canhu wa ardaah nabigu wuxuu yidhi isagoo ku dhaartay fawallahi laan yahdiya allahu bika rajula waaxida khayrun laka min xumar الnacam xadiidka muslim iyo bukhaari isla wariyiin wuxuu nebigu ku dhaartay isagoo cali la hadlaya yaa caliy yaa caliy wallahi laan yahdiya allahu bika rajula waaxida khayrun laka min xumar الnacam buu yihi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam qof keliyata inuu ilaahay kugu hanuuniyo jala jalaalah oo xaqii adiga dartaa waa ku fahamsiiyo ood wasiilo u noqoto marka qofka muslimka ahi inuu wasiilo noqdo rag iyo dumar midkuu doon ahaada inuu wasiilo u noqdo qofkaan inuu diinta kusoo hadeeyo waxaad ka garanaysaa fadliga ay leedahay iyo ilaahay subxaanahu watacaala derajada uu siinayo inay adduunyado dhan uga khayr badan tahay hal qof oo qofkaasi soo hadeeyay inay uga khayr badan tahay qaala xumayd ibnu cabdiraxmaan samictu mucaawiyata yaquulu khatiiban samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على الح- على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله رواه البخاري في صحيحه حميد بن عبد الرحمن wuxuu yidhi waxaan maqlay buu yidhi mucaawiya bin abi sufyaan oo khatiibahoo odhanayaan maqlay buu yidhi xadiidkan nabiga ka sheegaya calayhi الsalaatu wasalaam ilaahay qofkau khayr la doono diintuu ilaahay ku hadeeya diintuu ilaahay u maceeya subxaanahu wa tacaala kii ku dhaqmaya diinta iyou ilaahay ka dhigaa waxaad arkaysaa dad badan qaxar baa ka haysta inuu sharciga islaamka raaco la yidhi ilaahay baa yidhi inuu raaco qaxar baa ka haysta rasuulkii baa sidaa yidhi ee raac qaxar baa ka haysta ilaahay baa sidaa diidey ee ka har qaxar baa ka haysta ilaah rasuulkii baa sidaa diiday ee ka har dhib badan baa ka haystaya qaxar qofkaa diinta uma macaana diinta uma macaana nuurkaa qalbiga ku jiraahay ma- waa ka maqan yahay nuurkii qalbigaa ka maqan in badan markaasaad arkaysaa aayaddii qur-aanka oo la aqriyayo ribadii laga hadlayo oo ribadii weli kusii dhaqmayo waxayd inuu googooyo wax allay wixii la xiriira ribada inuu jaray ahayd amay jartay gabadhii shaygan muxaramka ahee la yidhi ilaahay baa xarimay ama rasuulkiisaa xarimay qofka markaa ka dambow inaan raadkeed lagu arag bay ahayd sidii khamradii reer marka daadiyeen oo kaleeto berigii ilaahay xarimay subxaanahu wa tacaala inama alkhamru walmaysiru walansaab walazlaam rijsun min camali shaytaani fajtanibuu lacalakum tuflixuun kay dhalada ku jirtay oo burburiyey kay dukaanka ku jirtay oo waadiyaalka daa raaciyey saasay ahayd in ilaahay hadalkiisa amarka ilaahay xaggiisa la ajiibo oo qofku aanu shaki ka gelini sidii uu ugu dirmo sidii fallaar gamuun laga sii daayo oo kale markuu ka haraya macsidana sidaasoo kaleeto inuu sii daayo markiiba yaani nin baa nabigu khaatam ka siibay fartiisa intuu salaantii kala noqdo uu yidhi mid adinka idin ka mido fartiisuu jamro gelinaya ama dhuxul gelinaya markuu rasuulku ka siibay buu dhulka ku dhacay saxaabadii kalea ku yidhaahdeen qaado oo kolba ahalkaagi sii wallahi meeshii rasuulku ku tuuray inaana ka qaadayn buu yidhi meeshii rasuulku ku tuuray wallahi inaana ka qaadayn buu yidhi bal soo ugu dirirma fiiri oo rasuulka hadalkiisa iyo ficilka rasuulka si ugu xoog badaya agtiisa waa manfaca waa dahab weeye wuxuu dhihi lahaa ama waan iska iibsan oo waan iibin oo lacag baan ka heli ama xaaskaygaan siin ama waxa si kale u dhihi lahaa meeshii rasuulku ku tuuray wallaana ka qaadin buu yidhi istijaabadasuu rasuulku waa jiibay ninkaas isagaa watay meeshuu rasuulku ku tuuray ayuu uga tegey marka waxaad arkaysaa ummadda nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam anigu dadkii waan siinaya xaqii waan waday u sheegi kulli laakiin ilaahay baa qaybta iska leh walidaalika sidaasaan leenahay ilaahu hanaga qadin cilmigu waa hibe ilaahu hibadaada hanaga qadin subxaanahu wa tacaala cilmigu waa hiba rabbaaniya wa ana qaasimun wallahu lmucطi ilahay asagaa siiya subxaanahu wa tacaala rasuulku waa sheegaya dadku wuu u sheegaya xaqa laakiin siday u kala qaateen ama u kala heleen waa sidai ilaahay u kala siiyey hibadeeda subxaanahu wa tacaala maahan qofku cilmigu waxuu soo iibsado maaha waxuu ku riyoodana maaha waxuu tamaniyana maaha ma aha waa waxuu barto oo ilaahay subxana wa tacala haddana nuur uu qalbiga u geliyo weeye ilaahay u barakeeya subxaanahu wa tacaala ilaahay oo baro weeye subxaanahu wa tacaala oo qofku cilmiga markuu juhdiga geliyo ilaahay oo u barakeeyo oo u fududeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala sahala allahu lahu طariiqan ila aljanna waa ilahay dariiq u fududaynayo oo qofkaa cilmiga uu ku gaarsiinayo oo ilahay subxaanahu wa tacaala martabadooda culimmadaas aan sheegnay ilaahay uu ka soo saaray ummadda ilaahay baa fahamsiiyey cilmigaa subxaanahu wa tacaala addaaciya waxay ila tahay meesha iigu xaraarka badan inay tahay inaan ka hadlo daaciyii sifaadkiisa maxaa yeele mid keliyata kuma lihi laakiin ruba muballiqin rub- ruba muballaqin awca min saamicin dad badan oo idinka idin ka mid ihi inay ku dhaqaaqaan oo iiga fiican inuu sifaadkaa la yimaadaan dhici karta laakiin ahlu mihi runtii midda iga hoyinaysan sheegaya waa taa wey sifaadka ahlulcilmiga waxaa ka mid daaciga waxaa ka mid a ama ahlulcilmiga dadka diinta ugu yaray waxaa ka mid a alikhlaas ayaa ka mid a liwajhi illaahi subxaanahu wa tacaala dan kale inaanan ku wadanin xoola inaanu ku gaaranaynin mansib inaanu ku gaaraynin sumco inaanu ku gaaraynin in la yidhaahdo waa caalim inaanu ku gaaraynin in la sheegay inaanu ku gaaraynin inuu atbaac yeeshay inaanu ku gaaraynin alikhlaas liwajhi illaahi caza wajal inuu ka gaarsiiyo maalinta qiyaama isagoo sidqiga iyo qalbigiisa ay ku jirto ilaahay hor inuu hor istaago oo maalinta qiyaame ilaahay uga markhaati kaco waxaan uu sameeyey inuu ikhlaas u sameeyey inuu ilaahay uga markhaati kaco inuu ula yimaado wey maxaa yeelay wax kasta oo ilaahay loogu taqarubayaa niyay u baahan yihin wax kasta oo ilaahay loogu dhowaanayaa niyay u baahan yihiin hadday soom tahay hadday sadaqa tahay hadday wuduuc tahay hadday salaad tahay hadday xaj tahay hadday zakaa tahay hadday tahay cati ay shay oo ilaahay loogu taqarubay cibaado la yidhaahdaa niyuu u baahan yahay alikhlaaq walidalika saasay culimmadu kutubaha markay alifayeen ugu horumariyeen xadiidka cadiimka oo mutafaqaha taqaaniin inama alacmaalu binniyaat xadiidka cumar bn khadaab inama alacmaalu binniyaat wa inama likulli imriin ma nawa faman kanat hijratuhu ila allahi warasulihi fahijratuhu ila allahi warasulih waman kanat hijratuhu lidunya yusiibuha aw imra'atan yankixuha fahijratuhu ila ma haajara ilayh xadiidka cadiimka ah xadiidu niya inama alacmaalu binniyaat waa xadiid muhima jiddan alikhlaas camalku inuu khayr yahay waafaqsan yahay kitaabka ilaahay iyo sunnada nabigeen inuu khayr yahay in ilaahay loogu dhowaado subxaanahu wa tacaala waxawy waa lagama maarmaan sidaasuu ilaahay u yidhi waman axsanu qawla miman dacaa ila allahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii qofkaasi inuu yahay maanta saaxibulxilm dulqaad ayaa looga baahan yahay qofka daaciga inuuna kaxandho ku noqon ummadda inteeda kale qofkii wax yidhaahdaba aanu ka daba celin carabka qofkii maanta markaysa u caroodaba aanu caradii asnaa uga teginin ee uu naftiisa la dagaalamo hadduu maanta markaysaa la kulmo uu soo dhoweeyo hadduu kari karo waa midaan ku dhaca anigu laakiin waa idin dardaarmi faaqidu shay laa yucطi bay yidhahda yani waxaan anigu la ahay kolleyba waan idiin sheegaya idinma khadacay nafteydan khadici maayo lakin waxaa laga yaba adinka midin kamid a raggeeda midku doonahaada inuu ku dhaqmaa dhici karto dulqaad inuu la yimaado qofku hadduu dadka sheeganay inuu ka diin roon yahay yaraha inuu dulqaadkeeda la yimaada inay waajib ku tahay inuu ogaado wey alxilm waalkhuluq alxasan qofku inuu la yimaado waa lagama maarmaan maxaa yeelay daa'iman mawqif alqudwi uu taagan yahay dad badan haddayna ku dayan hal qof ku daydo waxa uga dayda inay saxiix yihiin ayaa lagama maarmaan walaa tastawi alxasanatu wala asayi'a idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim aayaddaa fii suurati fusilad ixfiduuha ya ayuha alikhwa walakhawaat suurati fusilad aayaddaa ku jirta xafida oo bal maalin walba haddaad daaci tahay naftaada u bandhig aayaddaa maxaa yeelay wax badan badan badan bay kordhinaysaa wax badan bay xayaatadaada ka bedeli kartaa walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaannahu waliyun xamiim ilaahay sidqi buu sheegaya subxaanahu wa tacaala qofka cadaawadda kuu qabay xataa naftigeeda ama ha kuu muujiyo bannaanka ha soo dhigo cadaawadda ama ha kaa qariyo qofkaa cadaawadda kuu qabay haddaad daa'iman kula dhaqanta inaad xaalad u wanaagsanad ugu samaysid marka dambeeto ayadaa beddelaysa cari qadiyadaasaa beddelaysa oo kaaga dhigi doonta mid aad iyo aad adiga kuu ilaaliya oo kuu daafaca iyaga ka dhigi doonta kaannahu waliyun xamiim wamaa yulaqaaha ma aan dadkao dhan miday kari karaan dadka kari kara ilaahay baa xadiday wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu sabarku faa'iidada uu leeyahay wamaa yulaqaaha ila duu xadin cadiim walidaalika sidaasaan ku idhi yaqiinta iyo sabarka tunaalu imaamatu ddiin alimaamatu fi ddiin sabarka iyo yaqiinta qofka uu yaqiinsado waxaan ogyahu ku dhaqmayo ilaahay inuu yidhi so uu yidhina u imaanayso rasuulku inuu yidhi so uu yidhi inay imaanayso inuu qofku ku dhaqmo waa lagaba maarmaan weeye alxikmatu waalraxma inuu qofku ku dhaqmo xikma inuu u adeegsado dacwada markuu dadka ugu yeerayo raxmo inuu leeyaho dadka u naxariisanayo risqi iyo liin inuu isticmaalo oonu noqonin mid qallafsan oo jaaf ah oo kakan asagoo xaqaa naftooda odhanaya yacni soomaalida maamaabay u leeyihiin qof asagoo hadal xun ku odhanaya aadan dhib u qaadan hadal xumadiisa iyo qof hadal fiican ku odhanaya laakiin aad dhibsataa jiray yidhahdeen soomaalida macnaheedu waa maxay markaasi waa daaci qofkaas sidaa hadalka uu adeegsaday weeye hadduu kaftan kaftan u yidhaahdo si sahlanoo yaro qabo u yidhahdo inaan dhibsanaa dhici karto hadalku laakiin hadal xun ou yahay laakiin hadduu kaftan u yidhaahdo ama uu xoogaa u yidhahdo si yaro latifan u yidhahdo iyadoo la qoslayoon la shidnayn inaan qofka waxba ka soo qaadanaa dhici karto laakiin hadal yaroo wanaagsan hadal hadduu yidhaahdo xaq ah laakiin sida uu yidhi ay qallafsan tahay waxaa dhici karta asaga iyo wuxuu ka yimid iyo kulli inuuna xaqii fiirin asaga uu fiiriyo wix dhammaa isla tuuraa dhici karta walidaalik in badanoo dadka ka mida dacwada waxay ku diidaan waa qofka daacigaa dabcigiisa ee dacwada naftigeeda maaha hadalkaa iga koowiye in badanee dadka ka midi dacwada waxay ku diidaan xaq ahaanta u diidideeda keliya maaha in badan waxaa u sababa qofka dabcigiisa iyo qofka tasarufaadkiisa oo qofka ogolayn yani waxaa dhici karta qofka inaan raalli aniga iga ahayn shaksiyan inuu dabeecadeeda raalli ka haynaa dhici karta waxa aan sheegayo iyo xaqa aan sheegayo iyo aayadda aan sheegayo iyo xadiidka aan sheegayo kulligood mid walba meelba uguma fadhido maxaa yeele qofkii baa ka hor muuqda dawr bay ku leedahay qofkaas marka qofkaas hadduu aniga iga diida inaan idhaa maaha waa najis wey diintii buu diiday inaan idhaa maaha maxaa yeele anugu diida maaha inuuna diinta diidinaa dhici karto waxaa dhici karta mid kale inuu u yimaado oo u ka yeedho yacni dariiq baan misaal hamiidhahaas cajaladaan ka dhegaysanaya wadaad ou leeyahay daaci kale ah riyaad bay ahayd markaa dukaamaduu dhex maraya shaaric wasiir shaaric la yidhaahdo wuxuu soo maray nin dukaan ku haysta cajalado iyo oo heese balaayo iyo aqaani ay u baxayaan kolkaasuu yidhi dami cajaladaha iyo baktiga iyo sharta kuu shidan dami oo xodh warna dhaaf wey adugu meesha ma aadan dhiganin si kulul oo adag ayaan u idhi buu yidhi markaasuu si kululoo adag wuxuu yidhi uu yidhi adigu waxaad dhegaysaan aday ku jirtaa orday iga taga adigu dukaanka aduu shuqul kuma leedi waan tego uu yidhi gurigaan ku noqday markaan dariiqeeda hasii maraya ayaan waxaan idhi yidhi nihow haddaad si kale ugu sheegi lahayd ninkan hadalkan hadda si kululoo adagaad ugu sheegtay bal si kale ugu sheeg ninka hore kuuma aqoonin uyo intaan tay gurigii yaan dharkaygii soo bedelow yidhi maca cimaamadaydii iyo qamiiskaygii iyo mashla waxaygii dhan waa soo bedelow yidhi kolkaasaan hay-ad kale ugu imid ousan ay garanaynin markaasaan ii yaa akhi low samaxt haadihi alashrita arrimahan bal ka warran haddaad si kale aad wax uga qabatid abshir abshir walaa yahumaka buu yidhi intu ku boodo xerow kulligood o dhan u fiirsa haddaba abshir buu yidhi khayr ku bishaarayso yowna ku murugelin waa wada damiyo kulligeed waa isla asagii weeye labadiina naftoodii weeye marka bal dariiqu isticmaala fiiri ninkaasi marka hore wuxuu ugu yimid xidh balaayadan iyo shartan iyo waxaanaad dhegaysanayso xaaraamta muxaramkaad ku dhaqmaysid waa ka diiday markuu kusoo noqdo yidhi yaa akhi bal arrimahan si kaleeto iyo heesaan iyo balaayadan kuu socda ka si kale ma u bedeli kartaana ninkii inta asagii isla yaraaday ilaa ma u garan inuu ninku ninkii yahay wuu ka yeelo cajaladihii iyo balaayadii heesii dhammaa waa joojiyey marka qofkii heesaha dhegaysanaya haddaad la dagaalanto oo si kulul u tiraadid munkarkii waa nahiyada labadii goorba munkarkii wuu nahiyey qofkaasi laakiin marna wuxuu u nahiyey si qabow marna wuxuu u nahiyey si kulul labada goorna waa isla nahyigii weeye waxbad kama bedelinin laakiin dariiqada qofkii ou dabcigiisi marna sidaan u bedelay marna sidaan u bedela feeri adiga waxaa bedelay hay-ada iyo wasiiladaa bedeshay sida uu isticmaalay ayaa bedeshay walidaalika marka dad badan oo ka midihi dadka loo yeerayo dacwada loogu yeerayo dacwada waxay u diidaan dabciga qofka ugu ugu yeerayo sida ugu yeerayo marka udcu ilaa sabiili rabbika bilxikma waalmawcidati alxasana xikmadaas marka waan u imaan doonaa insha alla sharaxeed maxaa yeelay arrin weyn oo muhiima jiddan wey haddii qofku marka xikmadaas uu isticmaalo oo uu xilmi isticmaalo oo uu kula doodo dariiqada ugu wanaagsan oo qofkii au si qabow ula ula murmo xataa naftigeedii oo caqli ou siiyo oo ra'yigiisa u dheg sida rasuulka uu samayn jiray calayhi isalaatu wasalaam haddaad siirada akrisaan bal u fiirsada mar kastoo nabiga uu nin u yimaado quraysh ka mid ah oo uu yidhaahdo inaan kula hadlaan doonaya waan ku dhegaysanay hadal buu rasuul ku dhihi jiray waan ku dhegaysanay hadal xataa markuu ku aqrinay waad og tihiin yacni intuu ka dhegeysto hadalkoo idil iyo markuu ka dhegaysto u odhan jiray anna midkaan haya dhegayso marka rasuulku marka qur'aanku ku aqrin jiray qur'aanka ilaahay buu ku aqrin jiray suuratu fusilad waa ogtihiin ninkii loo soo diray cuqba inuu ahaban ama rabiica miyuu ahaa naadigii buu ka yimid wuxuu yidhi anaa moxamed la hadlaya buu yidhi maanta ee dira aniga hayaa la yidhi waa lagu diray waa u yimid qoomkaagii maanta ma arkaysa waxay ku ogolay haddaad boqortooyo doonaysa inaad boqor noqotid haddaad doonaysid maanta ninka noogu maanta haween badan inaad haweenka kuwa ka xulata inaan ku siino haddaad xoola badni doonayso xoolaha kuwa ugu badan inaan ku siino haddaad mulk mulki rabto mulkiga inaan ku siino wixii oo dhan oo qof bani aadam rajaylahay o dhan bay u sheegeen markii uu dhammeeyey yidhi ma dhammaysay haa buu yidhi gacmuhu gadaal ka ritow sidaas u ritay ninka la yidhaahdaa ninkii oo u yimid nabiga nabigu marka wuxuu ku bilaabay suuratu fusiladu ku bilaabay ku waday ku waday ku waday wuxuu yidhi aayadahaasi adigaan marka ma dhegaysatou yidhi haa buu yidhi ay adiga aayadahaasna iskaga kiin tegay yu nabigu adigii aayadahaas yaan iskaga kiin tegay buu yidhi waxa weeye marka qofka inaad isaga naftiisa dhegaysatid oo ra'yigoo wata aad ka dhegaysato waxay kaa caawinaysaa marka dambeeto waxaad u sheegaysaa inaad taqaanid oo meelaad ka abaartay aad taqaanid laakiin haddaad ignoor garayso oo aad faraha kala baxdo waxba kaa dhegaysan maayo oodan xigmaysa waayo xigmaday ka mid tahay qofka naftiisa inaad qadaridid qofka naftiisa inaad qadaridid fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan galida alqalb lanfadu min xawlika buu yihi ilahi subxaanahu wa tacaala nabiga suurat al cimran fabima raxmatin min allahi linta lahum yani maada waa zaa'ida la yidhaahdaa fabiraxmatin min allahi linta lahum raxmadda ilaahay sababteeda subxaanahu wa tacaala linta lahum yaad ugu jilicsanaatay ilaahay raxmaddiisa sababteeda ad ugu jilicsanaatay walow kunta fadan halida alqalbi haddaad ahaan lahayd mid qallafsan oo dabci adagoo xaadi ah oo kakan haddaad ahaan lahayd gaararkaagoo dhan bay ka yaaci lahaayeen baa leeyi nabiga calayhi salaatu wasalaam adiga dhani kaa didi lahayen kaa tegi lahaayeen marka inuu qofku u dhimriyo oo dadka uu u jilciyo u dabciyo oo uu soo dhoweeyo laakiin xaqa aanan ka leexanin laakiin oo dabci fiican ku soo dhaweyo waa laga maarmaan in adiga shaaha u shubtid intuu shaaha kuu shubi lahaa inaad maanta adiga biyaha siidid intuu asiga biyaha ku siin lahaa inaad fadhiga uga kacdid oodan ka sugin asagu kaaga kaco inaad maanta ma arkaysaa qadirsidoo kursigaaga fariisidid siduu nabigu cadiy ibni xaatim u fariisin jiray gogoshiisa markay soo gala isagoo gaal ah weliba yani inaad adiga qofka qadarisid waxay ka mid tahay manhaju rasuuli sala allahu calayhi wasalam walxikma ayay ka mid tahay raxmadday ka mid tahay qofka inuu liin kaa dareemo maanta naxariisow kaa dareemo rifqi inuu kaa dareemo waa lagama maarmaan weeye oo maanta ma arkaysa aad sidaas samaysid fircawn oo ilaahnimo sheegtad ogtihiin oon wax ka qallafsan jirinin nabiyullaahi muusa iyo haaruun markuu ilahay u diray muxuu ku yidhi faquulaa lahu qawla layina lacallahu yatadakaru aw yakshaa buu yidhi laaxdu linka faquulaa lahu qawlan maaha mid adag maaha mid qallafsan layinan waxaad dhici kartaa adigu inaad u aragto inuu qawlkaaga jilicsan yahay lakin qofka u arka inuu qallafsan yahay marka waa inaad weydiido naftigaada tirahdo miyaw hadalkaygu meel kaa taaftay miyuu hadalkaygu kugu qallafsan yahay miyaad si kale u qaadatay inaad horta weydiiso waa idin naftigaaga qum nin walba qumanihiisa qoorta ugu jiro o kale inaadan daaci haddaad taa ku soconin naftigaada saxiix xaqa inaad laazimto waa waajib laakiin qofkaani wuxuu leeyahay dareen buu leeyahay filim buu leeyahay qofkaani wuxuu leeyahay mataqaanaa ka qaadasho wejigaagu aqrin qofkii carabkaagu aqrin qofkii indhahaagu aqrin qofkii jirkaagu aqrin qofkii waa psychological wey qofku waa ogtaho asaga markuu ku yimaado inaad qofkaani aad au ku soo weheshadiyo inuu kaa dido xataa jirkaaga ku aqrisanaya marka ugu horreysa wejigaaga walidalika tabasumu wafi watabasumuka fi wajhi akhiika sadaqa buu nabigu calayhi isalaatu wasalaam لاحظوا هذه الكلمة وتبسمك في وجه أخيك صدقة إن قفك حتى دول عديست أما سمايلينج أسميست وصدق أبو النبي عليه الصلاة والسلام صدق سبحان الله هذه أسكالي قفك لعقت وحوم سين قفك لكن وجه في عن يومانتا فرحة إنا تسيدت قفك إنا حواق بين وجع يعني waxay dawri bay ka ciyaaraysaa dacwadii inta adigoo wejiga tubaya oo qallisanoo aadan waxbana u dhibin qofkii naftigeed waxaa dhici karta inuu ku arko yidhahdo kaa maanta arkay ilaahu igu soo jeedin wax kama dhegayste hadde waxba umaad sheegin labadii goorba laakiin hadduu kugu arko darii dariiqo fiican ama bandhig wanaagsan inuu kaa aqbalo berri kusoo raadsado saa dambe kusoo raadsadaa dhici karta laakiin hadduu qallifsanaan kaa arko iyo kulayl iyo kakanaan iyo qallifsanaandu kaa arko waxaa dhici karta inuu kaa dido kaa cararo ayaa dhici karta waxa weye qofka inuu sameeyo raxmaddaas waa lagama maarmaan nebiga calayhi salaatu wasalaam qofka daacigaahi waa mas-uul weeye ummaddiiba mas-uul u yahay sida qofka danaheeda kaleetee noloshoodii idaaradooda iyo siyaasaddooda ka shaqaynaahi oo mas-uul u yahay qofka daacigaahi ee diintoodii iyo umuurtoodii iyo fiqhigoodii ku dhex jiraahi waa mas-uul weye saw sidaas kuma waafaqsanin sidaa weeyaan nebigu muxuu yidhi markaasi nebigu waana u duceeyey waana habaaray allaahuma buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam man waliya min amri lmuslimiina min amri ummati shay-an farafaqa bihim farfaq bih waman waliya min amri ummati shay-an fashaqa calayhim fashquq calayhi buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaa saxiixa ee nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahu qofkii ummaddayda amarkeeda wax looga dhiibo mas-uuliyaddeeda wax looga dhiibo ama mid diinad ha noqoto ama mid kaloo maamul ha noqoto wuxuuna amarka ummaddayda ka tawalliyo gacanta amarka ummaddayda qaar ka mido gacantiisa ay gasho fa rafaqa bihim oo markaa u dhimriya oo u naxariista oon ku qallafsanaanin ee maanta dantooda ka shaqeeya ee wanaajiya ee wax u sameeya hadda jeeraale allahuma farfaq bih ilahu u naxariiso isagana ilahu u dhimri ducadaa nabigu waa waajib way ku dhacaysaa qofkii marka waman waliya min amri ummati shay-an fashaqa calayhim fashquq calayhi buu nabiga calayhi salaatu wasalaam ruuxii ummadda amarkeeda shay ka mid gacantiisa soo gasho oo ummaddii ku noqda kaxandho iyo lakad iyo kacidi ciriiri iyo dhib ku noqdana ilahu isagana dhib buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye qofka daacigaa waa sidaa weeye hadduu dadkii u goglan yahay oo khayr ka shaqaynayo ilaahay baa tawfiiqda leh subxaanahu wa tacaala kii siyaasiga ah waa sidaa weeye kii idaaradahayo waa sidaa weye kii maamulkahayo waa sidaa weeye in dadka loo dhamriya daa'iman oo qofku maanta mawqif ulmas-uuliya markuu joogo umadda u dhamriya waajib weeye laa siyama markay diinta xaggeeda ay taho qof walba qof walba mujtamaca ka mid ah kan diinta ku toosan iyo kan diinta ku toosnayn iyo kan dumarka iyo kan ragga intuba inay weheshanayaan qofkaanoo markii dhibaata ay qabsato meeshay usoo cararayaan wax weydiinayaan qofkan diinigaa wey qofka diiniga marka waa inaanu ka qabinin xaajis inaanu ka qabinin wey oo u wici karo oo waktiga doona soo wici karo oo hurdada u ka kicin karo oo dantiisa u ka joojin karo oo u dhihi kara ii dandaa oo usoo dandayi karo oo wax walba o dhan uu iskaga hadlay kara wey qofka daacigaa waajibka laga raba waa sidaa wey maxaa yeelay ab buu u yahay ummaddaas meesha joogta ab buu u yahay wuxuu u yahay maamulahoodii weeye khayr ka shaqeeyahoodii weeye inuu dhibkooda hadday laba isqabsato kala fujiyo qoys dumay hadduu arka uu ka daaweeyo maanta ma arkaysaa wax walba oo loogu baahdo kaalmo loogu baahdo inuu diyaar u yahay waa lagama maarmaan weeye maxaa yeelay ummadda wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinteedii xaqa ahayd buu ka mid yahay ma hiya alxikma daa'iman xikma xikma xikma xikma xikma ayaynu leenahay ma hiya alxikma xikmaddu waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisoo la bara waa xikma marka kitaabka qur'aanka ahi waa xikma sunnada nebigeenna ilaa ilahay sidaasu ku yiri wa yucallimuhum alkitaaba waalxikma sunnada nebigeenna waa xikma yu'ti alxikmata man yashaau man yu'ti alxikmata faqad uutiya khayran kasiiran buu yidhi ilahi subxaanahu wa tacaala marka kitaabka qur'aanka ahi waa xikma sunnadu waa xikma nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnada aqsaamteeda saddexdaa hadday qawli tahay oo hadal tahay hadday ficil tahay rasuulku uu sameeyey iyo wax hortiisa nabiga lagu sameeyo sugay ama diiday intaba waxa weeye waa waa waa inuu qofka ku dhaqmo wey waa waa waxay ka mid tahay xikmada ka mid tahay waxaa xikmada ka mid ah adilada waadixa ah ee kitaabka iyo sunnada qofka uu ka soo qaadanayo markuu qofka uu waafajinayo ama xaqa uu sheegayo waxaa kaleeto oo ka mid a kalaamka waadixa ee xaqa waafaqa oo qofku xaqa waafaqana waa waa xikmay ka mid tahay caqliga iyo cilmiga iyo fiqhiga iyo dhowrsanaanta qofka uu dhowrsanaado oo waxa eh, safaha ka dhowrsanaado xikmadday ka mid tahay kelimo kasta ama wax kasta oo qofka ka celiya maanta maarkaysa sharta ka celiyana waa xikma wey maxaa yeele xikmadda macnaheedu xakama xakamaha soo ma taqaanaan xakamaha fardaha la geliya soo ma taqaanaan halkaasi ka timid kelmadda asalkeeda alxakamaha ayay ka timid xakama haddii la kor dhabo marka xakamo waxa weeye faraska birta ugu jirta ama lijaamka ku jira ee gadaal loo qabto markii orodkiisa la rabo in la hakiyo la celiyo wey maadaama marka ay sidaa tahay xikma waxa weeye waxa walla wixii qofkan ka joojiyey safahana sidaasa loogu idlaaqay oo xikmada loo yidhaahda iyada naftigeeda kelimad kasta ama ficil kasta ama wax kasta oo ka celinaya saasaa loogu magacaabay walidaalika caqligu waa sidaas oo kaleeto caqliga sidaas soontiin waa xadhig wey xadhig wey qofka celiya oo sharta ka celiya xumaanta ka celiya marka saasaa caqli loogu magacaabay ciqaalkii bay ka timid hadda ogtiin ciqaalkii wixii la xiraya xadhiggii bay ka timid caqligu ciqaal buu ka yimid marka waa xadhig weeye qofka lagu qabto oo celiyo weeye hadda jeeraale xoolahana xadhiggaa celiya dadkana caqligaa celiya iyo garaadkay fahamka ayaa celiya hadda jeeraale waxaa sifaatka daaciga ka mid a sidaan sheegay oon anugu lahayn alsabru waalyaqiin sabirka qofka uu sabro iyo yaqiinta ou yaqiinsado manhajkan uu ku socdo uu yaqiinsado oo aanu diinta nafteeda u arkayn balacbalac inay tahay aanu u arkaynin oo ku dhaqmo qofkaasi maxaa yeelay ilahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wajacalnaahum aimatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kanuu biaayatina yuuqinuuna fi suurati sajda ilahay saasuu ku yidhi reer banu israiil markuu ka hadlayay wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina a'ima dadka ku hanuuniya amarkanaga oo ayaguna ku socda dadkana ku horkaca ayaanu ka dhignay biamrina goorma lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuuna buu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala markay sabreen oy u adkaysteen dadka dhibkoodii oo ay taxamuleen aayaadka ilaahayna ay rumeeyeen sidaas ay ugu socdeen ilaahay sidaasuu ku gaarsiiyey jalla jalaaluhu qoomka ayaga ah waxaa kaloo ka mid ah alsabru cala aladaa sifaatka daaciga waxaa ka mid ah inuu qofku ou dhibka u adkaysto u sabro markuu dacwada isfidinayo maxaa yeelay qaarku caayaad arki waa joojinaya insha allah qaarku caayaad arki qaar maanta ku xantaad arki qaar kula cololaytamaad arki qaar kula diriro waad arki waxaad doontoo dhan maadaama dadku ay yihiin dadkaa kala gedisan ee mujtamaca ha ka sugin kulligood inay adiga buska kaa jafaan ha ka sugin adiga inay kulligood labada gacmood kugu wada salaamaan ha ka sugin kaa xataa kula dagaalamaya wuu og yahay markuu kuu baahdo inuu adiga kusoo aadayo wuu og yahay kan ku xamanaya waa ogyahay inuu adiga kusoo aadayo kan kula diriraya waa ogyahay inuu adiga kusoo aadayo marka adigu inaad ficilkaa ka qaadato maaha idfac bilatii hiya axsan walidalika taasaan u lehay aayadda xafida waa muhimu jiddan idfac bilatii hiya axsan kan kula dagaalamay oo ku xamanay oo ku caayay oo wax kaa sheegay oo maanta colaadda ku tusinaya intaba ha u qaadina waa inaad ku sabarto maxaa yeeley waa inaad rumaysan tahay manhajkan aad waddaa inuu yahay manhaju alambiyaa maxaa yeelay waa lala dagaalamay ambiyada ilaa aakhiri daraja lala dagaalamay qofay ka aargoosteenna weligood ma jirto marka qofku inuu ka rajeeyo si uu u gaaro abaalmaris wanaagsan ilahay agtiisa u gaaro inuu daa'iman odkaysto weeyaan diintaa lagugu dhibaya waa irhaabi baa lagugu oranayaa dareeskaa gabadhii lagu dhibaya ama dharkay wataa lagu dhibi ninkii calaamadii baa garkii baa lagu dhibi koofidii baa lagu dhibi khamiiskii baa lagu dhibi yaani hay-ada waa lagugu colaadsan gaal iyo muslim waa gaal iyo muslimo kahinta waa kugu colaadsanaya khabaab ibnu larabti radia allahu canhu wa ardaah yaa wuxuu yidhi ataytu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama yowma wahuwa mutawasidu burdatan wahuwa fii dili اlkacba rasuulka oo burdihiisii maanta garaarsan oo xidhan ama jelba xidhay ayaanu imid buu yidhi oo dili اlkacba fadhiya ayaanu imid buu yidhi waqad laqiinaa min almushrikiina shiddatan dhib aad u fara badan oon la qiyaasi karin xad lahayn ayaan mushrikiinta kala kulanay buu yidhi dabcan mushrikiinta kala kulmeen waa ilmaadeeradoodii iyo walaalahoodii iyo dadkii qaraabada u ahaa iyo dadkii yaqaaneen wey iyo talkoodii weliba waqad laqiinaa min almushrikiina shiddatan buu yidhi فقلت يا رسول الله وخباب بن الأرتوي فقلت يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا miyaanad ilaahay noo baryaynin miyaad ilahay gargaar noo weydiinin dhimanayo waa tan wax nagama harin inuu ama gaalada ilaahay laayo ama ilahay meel kale anaga noo farj nooga furo miyaadan ilaahay noo baryaynin miyaadan ilahay gargaar noo weydiinaynin dhimanayo gaaladii ka naftay naga qabteen ruuxday naga qabteen marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu soo fadhiistay si buuxda asagoo wejigii gaduutay wahuwa muxmirun wejha wejigiisiiyoo gaduutay rasuulka casaaday yuu soo fadhiistay rasuulku calayhi salaatu wasalaam nicid ou nacaya hadalkaa ou yidhi wa qaala markaa wuxuu yidhi laqad kaana man qablakum waxaa ahaa dadkii adinka idinka horreyday yumshatu bimashaati alxadiid in loogu shanleeyo shanlo bir ah in loogu shanleeyo bahashaan sidee birtan oo baagi ardiga marka cawska guriga ka dambeeya aad ku xaadhayso oo kale qofka inta meel la dhigo yaa saa loogu soo xaarayey jirkiisi iyo lafihiisi hilibkii lafii dhexdooda loo soo kala saaray loo kala feenanayay bir yumshatu bimushaat alxadiid shanlo bir ah loogu shanlaynayay buu yidhi xaggee loogu shanlaynayay markaasi maa duuna cidaamihi min laxmin wa casabin hilibka iyo xididada iyo lafaha inta udhexaydaasaa loogu kala fiiqayey buu yidhi dhibka bal ninka qofkii oo nool yaa sida loo gelayey inta saa loo dhigo yaa birgana leh saa inta loo gelshaa loogu soo jiidayey oo hilibkiisii iyo maanta haraggiisii iyo xididadiisii iyo lafihii loo soo kala feenanayey welina waa nool yaha qofkaas maa yasrifu dalika can diinihi buu yidhi nabigu kaasina diinkiisii kama aanu celinaynin wa yudacu alminshaaru calaa mafraqi ra'sihi buu yidhi minshaartaa la saarayay madaxa bartankiisa inta god loo qadaa loo saarayey fa yushaqu biithnayni maa yasrifu dalika can diinihi buu yidhi laba laba nis baa loo kala qaybinay inta halkaa minshaar looga bilaabo isagoo nool sida loogu wado yaa laba cad loo kala dhigayey ilaa uu saa usii dhimanayaana diintiisii waa ku dhimanaya maahayn kama aanu leexanayn diintiisa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam annaga shaqana loo diiday iyo meel aan baran lahayn waxaan baran lahayn oo yaroo maado aan ku raadinayna iyo maanta ma arkaysaa waxyaalo aan wada ognaho aniga idinkuba qurunkaan isla ognahay oo fara badan ayaa ku jiro oo maanta shaqadii shaqo xunan meel kasoo helayo xijaabkii gabadha uga tagto hadday rabto ama tacliin yaray baran lahayd ama ninka uu shaqadii uga tago uu yidhaahdo waa laygu raadsanayaa hou diintii ka cadharo mararka qaarkood salaaddii ka taga xataa waxaasoo kaleeto ayaa maanta dadna saasay la kulmideen rasuulkuna saasuu yidhi shiddan kala kulanna u yidhi khabaab ibnu laradki mushrikiintii laakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam saas ugu soo jeejay hadalkaasi samirsiin ou samirsiinayo saxaabada weeye oo adkaynayo tasbiid ou ku samaynayo manhajkooda ou ku samaynayo ou leeyahay ka carinina diinta saasaa dadka idinka idinka horey loo samay jiray adinka weli saa laydinma gelinin saa weli laydinma gelin adinka inkastoo loo galay oo dad badan saa dhagax iyo balaayo iyo lagu xidhay laakiin iyagoo nool minshaar inta bartanka loo kala qaybsho laguma kala goynin weli birtii lafahooda iyo hilibkooda iyo xididkooda laguma kala qaybinin marka rasuulku wuxuu yidhi ha ka cararinina walayutimana allahu buu yidhi nabiga bal fiirsha rasuulka alay slam xadiiskii baa weli socda waliyutimana allahu buu yidhi hada alamra ay hada addiin xataa yasiira alraakibu min sancaa ila xadramowt ilaa ou ninka socdaahi ama neefkiisa fuushan faraskiisa ama xoolihiisa wataahi ou ka socdo oo xadramowd ka tago sancaa intuu ka tago sancaa alyaman ilaa xadramowd ou ka tago ama waa saas shuraaxul xadiidkiina sancaa alyaman leanna sancaa kalea jirta oo ku taalla shaam ku taalla ayaa jirta dimashaq agteeda marka min sancaa ilaa xadramowd maa yakaafu ila allaha wadi'ba calaa hanamihi buu nabigu calayhi salaatu wasalaam walaakinakum tastacjiluun aanu saasaa dhici doonta buu yidhi nabigu inuu ammaankaas aad gaartaan iyo dhib la-aanta ah oo qofka uu ka socdo sancaa ilaa xadramowt oo aanu ka baqaynin cid kale ilaahay moogiye dhurwaaga xoolihiisa uga baqa moogiye ama yeyda xoolaha uga baqa moogiye laakiin waa degdegaysaan buu yidhi wuma adkaysan kartaan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari iyo abu daawud iyo nasaa-i ay isla wariyeen waxau tusinaya qofkii inuu adkeeyo waxaan filaya inaan ku xadgudbay horaan idiin sheegay waxaa socoto weli sifaatu daaciya waxaa ka dambeeya intaan idiin sheegoo fara badan sifaatu daaciya kayfiyadii iyo asaaliibtii oo fara badan ayaa ka dambaysa hadafka dacwada laga leeyahay ayaa ka dambaysa marka in sha allahu tacaala intaa yar yaan uga soo koobanayaa jazahu llahu khayr wadaadka waa ii naxariistayn badan waqti badan uu siiyey waa diiday malaha inaan inaga qabto laakiin shardi maaha kulli wixii lasoo qofka uu qalbiga ku hayo inuu mar keliya sii daayo shardi maaha muxaadarada gabdhaha gaar u bixi doonta inaan ku dhamaystiraa dhici karto muxaadaro kaleeto magaalka inaan ku dhamaystiran dhici karto meel kale inaan ka idhaahdo idin soo gaartaa dhici karto shardi maaha in meel keliya lagu wada yidhaah insha allahu tacaala waxaan ilahay idinkaga rajaynaya idinkana sabirka ad sabarteen iyo adkaysiga adkaysateen fadhiga waktiga dheer aan fadhinay inuu ilaahay sawaab idinka siiyo anigana aanu xujo iga dhigin maalinta qiyaamo korkayga aanu xujo uga dhiginin waxa aanan ku dhaqmayn inuu sheegayo marka waxaan idinka codsanayaa dhammaantiin runtii rag iyo dumarba dadkaa dhan oo muslimiinta meesha isugu yimid qofun baa ilaahay ka aqbali laakiin ma yaqaana asaga qof baa ilaahay ka aqbali ducada dhammaantiin bilaa istisnaa adinkoon qofna ka teginin yaraysanna naftiisa inaad ii soo ducaydaan ilaahay inuu aniga auna iga dhiginin kuwa sheegayon ku dhaqmayn inaanu ilaahay iga dhiginin ee kuwa sheegaya ku dhaqmayna u ilahay iga dhigo jazakum allahu khayr